barakaatu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo toddobaadba maalinta oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliya barnaamijkan kulanka toddobaadka waxaanu kusoo qaadanaa daawadayaal qodob aanu isleenahay waxa uu mudan yahay in shacabka soomaaliyeed loo faahfaahiyo islamarkaana ah dhacdadii toddobaadkaasi taagneed sidaanu la socono toddobaadkii lasoo dhaafay ama labiyo labaatankii bishan aynu ku jirno waxaa weerar argagixiso oo dad badan oo shacaba ay ku dhinteen ay kooxda argagixisada al-shabaab ay ku qaadeen baarar ku yaala xeebta lido ee magaalada muqdisho iyadoo halkaasina ay ku dhinteen dad aad u fara badan barnaamijkan kulanka toddobaadka maanta waxaa igala qaybgalaya waanu arrimaas uga hadli doonaa korneyl cabdulaahi cali macow agaasimaha macadka cilmi baarista soomaaliya iyo cabdilxakiim maxamed haadi agaasimaha darisaynta degmooyinka gobolka banaadir iyo sheekh cabdulaahi axmed garuun oo ah xildhibaan hore haddana ah la taliyaha wasaaradda warfaafinta ee dhanka arrimaha diinta kusoo dhawaada dhammaantiin barnaamijka waa idinka mahadcelinaysa noo aqbashay inaad barnaamijka noo qaybgashaan su-aasha ugu horeysa waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekh cabdulaahi sheekh cabdulaahi waxaan la soconnaa inta badan inay raggan argagixisada al-shabaab ay dhibaatooyin ku hayaan shacabka soomaaliyeed oo dad badan ay dilaan toddobaadkii lasoo dhaafay sidaan la soconno waxay weerar ku qaadeen baarar ku yaala xeebta liido oo dad shacab ay ku laayeen oo u badnaa dhalinyaro iyo maaragtay iyo caruuro iyo iyo haween sidaan la socnana fikirka laga dhadhacsiyo wuxuu yahay in meelahaasoo kale ay ku sugan yihiin dad maaragtay aan islaam ahayn ama gaala ah maxay diinta islaamka ka qabtaa dad sidaasoo kale ah inta la weeraro la qarxiyo la laayo maxay diinta islaamka ka qabtaa
aad u mahadsan tahay bismi llah alxamdulilah wasal alla ala sayidina maxamed ali wasaxbi ajmaciin sharica islaamku mar walbaba waxay yani muhiimad weyn ay siinaysaa ruuxa nafta bini aadamka gaar ahaan qofka muslimka ah sidaa daraaddeed ayuu allah subxaana watacaala wuxuu amrayaa uu leeyahay naf bini aadam gaardaraha ku dilina walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq dhinaca kale waxay sharaa islaamku noo tilmaamaysaa qofkii yani qof bini aadama ama ruux sidaasoo yani si gaardaraha ku disha inuu lamid yahay qof dadkii dhan dilay anahu man qatala nafsa bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiica isla aayadda qaybteeda dambe waxay noo cadaynaysaa qofkii badbaadiya ruuxaas oo bini aadamka nafta bini aadamka badbaadi anaga waagi hore waxaan u aqaan jirna oon arki jirnay qof ama biyo ku dhaco laga soo qabanayo ama qof ay qof dirileen oo eryanayo laga laga fujinayo laakiin hadda waxaan aragnaa dad si safmarayna in dad loo u dilaan doonayaan yani oo si baratika yani qofka sidaa u badbaadiya oo ku dhiirada oo badbaadiya oo ka qayb qaatana inuu lamid yahay qof bulshadoo dhan badbaadiyey marka guud ahaan sharaca islaamku waxay kasoo horjeedaa oy xarimaysaa oo reebaysaa nafta bini aadamka in lagu dhiirado oo si ciyaar ciyaara lagu dilo oo yani si ulakaca si ulakaca lagu dilo qofku si aan ulakac ahayn oo kale gaari gadoomay iyo ka fariin goosta iyo ulakac ma aha laakiin in qoray ama xabad ou soo qaato ruux oo arrimahaas ku dhiirado waa fikir aada iyo aada u khaldan share islaamkana ka baxsan dhibaatadiisana ilaahay subxaana watacaala uu ka xisaabi doono uu ka xisaabinayo waxaa la diiday ruux gaalahoo ku jiray dagaal oo daqiiqadihii seefta lagu dhifan rabay ilbiriqsigii tawxiidka ku dhawaaqay ayuu nabigu yidhi maxaad ku dishay qof laa ilaha illa lahu dhahaya waa usaan bin zayd ninka arrinka ay ku dhacday maxaad ku samaynaysaa tawxiidka dayaamaha sidaa waxau imaadaa waxaa dhici karta waxaan isiriir ku gambanay ma adigaa qalbigiisa dilaacisay marka dadkaan waxaasay aaminsanayn waxaas bay ahaayeen dadkaas baa ku jira sidaa waxyaaba lagu soo sheekeyey waxyaabahaas oo dhan sharaa islaamku waxba kama jiraan bay ku tilmaamaysaa ilaah hortiis baa wax laysaga weydii doonaa sidii adiladu noo cadaynayso waana fikir aad iyo aad u khaldano caalamka hadda meelo badan ka socda oo anaga hadda dalkayna aan ku ekayn ilaahi subxaana watacaala inuu yani xaqa waafajiyo intii waafaqaysana aan ilaahay ka baryayno inta kalena ilahay u ka qabto bulshada waa tahay waa master shee cabdullah ku salaabo doonaa waxaan siinayaa korneel cabdullaahi korneele marka la fiiriyo siday wax u dhaceen toddobaadkii lasoo dhaafay iyo weerarkii lagu qaada meesha iyo dadka ku sugnaa halkaas sida ciidamada ammaanku ay gacan u wadaysteen in ay yaraato dadka meeshaas ku jireen la badbaadiyo dhimashada aanu la socono inay runtii aad aada u yareed oo ilaa dhowr labaatan ay gaaraysay ma islaamay ciidamada ammaanku wax badan ayay ka barteen wadaafada noocan oo kale ah iyo badbaadinta shacabka meelahaasoo kale lagu weeraro
بسم الله الرحمن الرحيم waan salaamayaa idaacadda redio muqdisho t v muqdishoa idaacadda isla markaasna waxa waaye waxaan u tacsiyeynayaa shacbiga soomaaliyeed ee lagu dhibaateeyey muxuu ahay maalinta dhacdada liido oo ahayd mid waxashnima oo dadka soomaaliyeed lagu xasuuqay xasuuqaasi wuxuu ahaa xasuuq maaragtay aan naxariis dhaqaa ee maaragtay lagu bartilmaameysada dumar iyo caruur oo bermageytaah oo maaragtay dagaal aan waxba shaqo ku lahayn waxaa lagu bartilmaamaystay arday soo qalin jibisa oo muddo dheer muxuu ahay wax soo baranaysa oo maaragtay waalidiintooda ay kusoo dadaaleen oo farxad ku jiro waxa ay lagu bartilmaamaysada farxad caruursiiyo muxuu ahay iyo intaasoo boqolaal oo soomaaliya oo meesha joogaan waxaan ammaanayaa ciidamada miisa maarata sida gaarka u tababaran iyo booliiska iyo muxuu ahay iyo gobolka banaadir qaybtii libaax oo ay ka qaateen inay maaragta dadka ay badbaadiyaan habeenkaa waxaa meesha ku sugnaay dad aan ka yarayn saddex boqol oo qofood ayaa ku sugnaayeen waa ilaahay mahadiis dhimashadana aad ayay u yaraatay dhaawacan wuu yaraa markii loo fiiriyo nambarka meesha muxuaha ku sugnaay ciidamadaas oo u tababaran inay maaragtay ay kula dagaalamaan argagixisada kagana gacan sarreeya meel kastay iskaga hor yimaadeen haddii aan tusaalehan soo qaato soxofi subaxda ay weerareen daqiiqada kadib ciidamada way la galeen gudaha ayay galeen waxayna kasoo badbaadiyeen dad aan ka yareen toddobaatan qofood oo shacbiga soomaaliya indhahooda ay ku arkayeen in dariishadaha laga soo dejinayo cadowgiiyo xabadda ay ku socoto waxa waaye tababarada noocaas oo kaleeta oo geesinimada ciidamada inay leeyihiin waxaana hubaal ah haddii maaragtay laysu daayo muxuu ahaa argagixisada al-shabaab iyo muxuaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo si fiican muxuu aha loo tababaro tayadooda kor loo qaado dhaqaale iyo iyo iyo hub iyo gaadiid ku filana la siiyo inay cadowga meesha ay joogaan ee inay ugu tagaan ay ku burburinayaan
cabdilxakiin la socono balaanaha aad balaanaha ka dhacda muqdisho oo lagu soo horjeedo dhibaatada halkaas ka dhacday gobolka banaadir ah soo kala qaadiyey muslimiin kala duwana way ka hadleen xanuunka weerarkaasina wuu ka bedelnaa weeraradii hore ay argagixisada asaba geysan jireen sidaan la socono saddex walaala kalasha ayaa ku dhintay meesha oo laba gabdhood iyo wiil sidaan qaldanayn si gaar ayuu u taabtay shacabka soomaaliya weerarkaasi lagu qaada miido adiga waxaata agaasimihii darasooyinka degmooyinka gobolka banaadir ma jiraan wacyigelin ama darasayn dhaba oo loo sameeyo dadka ku nool xaafadaha ama degmooyinka gobolka banaadir si mar laysaa kaashado in dadkaanu aanay weerarada noocan kale aysan fulin waxaa la aaminsan in qaybo ka mid magaalada ay weerar kasoo qaadeen oo dad ay ku nool yihiin ama xaafada ay kasoo tageen qorshihiina adinka muxuu yahay oo arrintaasi ku saabsan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أولا aad iyo aad ay umaadsantahay inaad nagu timaada barnaamijkan faadixya ilamaha kalaba iyo asalkeedii mahad gaaraan u celinayna gudaarka ugu jirtaan haday jeer wanaajinta ummadda midda labaad waxaan runtii aad iyo aad kaga xumahay dhacdada meesha ka dhacday ilaahayna sabri iimaan allah naga siiyo reerihii qaraabaday ka dhammaadeenna sabri iimaan allah ka siiyo runtii dhacdo aad xanuun badan ahayd waa dhacdo aad dadkii ugu fajecnaaday lala yaabay aan marnaba la filanaynin يعني واحد حد شتي واحد يكرني وجهل مركب يعني خلط لو خلط صرف ويوه يعني ذلك مرة أيضا خلط هيب إن قف مسلم أه وهذا مسؤول الدولة والأمر أه مرة والله رد علمه لهذا شعب ما سأل حرج لسنا مساكين أو أتج مشاء إلى خان تيان أمور أولك وذي إني روحتي نصيفة نصيرة أفريتين أنا عرض أنتي أن آد يا آد مرنا أنا في لين نقل يحسن ونقطة هذا برضو يا برضها شعبكي وهذا يا بيجين يعني ذاك كده بي في كدوري هاكي كتجد سيد وصل دي لبيت محاك بعدعي محاك كاني إن أيهاد جاران إنه دروا أفرجيد أه إنه ماشي اللي بدلو حبر يعني دبنت حتى حنورا يا كما فينا يا إنه دروا أفرجيد أه إنه حبر فتتين مين يمكن لك وتجي إياه حتى يعني وقع عوام حتى مثل سوتوه لكن طبعا مسألة حنا وصلنا أيضا بآيات إلى سبحانه وتعالى إلى الدنيا يعني حديث يدير يعني ثم دي يكون ما نسوا أخنك يكون ما نيو haddana waxaan caqliga saliimka ee biniaadamku garashada lahaa ama yeelaynin cudurada afar jir ah miintee lagu dili karaa yani way lagu dili karaa ama dariiq banayn karo ma jirto waxyaala laga dhaxo taa marka laga soo tago dabcan amniga hay-adihii intikaan xaggana ka geysana ay waa mudan yihiin ka hortag ay ka daba tegayay dabcan ay doorkooda ka qaateen oo in badan ay dadka badbaadiyeen siduu kornaan ka sheegay saddex boqol dabcan waxaa dhihi karaa waa ka badnaayeen saddex boqol waxaa laga yaaba halkii goobkii inay fadhiyeen gudaha maqaayada koox kale kasi jirtay dad laba maqaayadooda ku kala dhegeen oo kjiy la yaqaano ayaguna dad ku jiray hadeega todoba boqol laa ku wax ku dhow maalintaas waa joogeen xeebti waa bixiyay lafteeda kuma naanaa sugnaa marka loo fiiriyo marka sida ay rabeen bakrigii u socdeen iyo waxay ay gaareen oo runtii aada dhihi kartay yani inkastoo xanuun lagu hayso haddana iyagu musiibada u socdeen boqolkiiba hal uma fulin inaan wadwadoo ku celiyay kadibna dadaalkii ay geysteen ciidamadii runtii ka hortageen wax loona ka taray laakiin waa arrin aada laga yaabo markaan su-aal usoo daadibo marka su-aalaha weydiisa labada qodob oo khuseysay ka gobol ahaan qodob koowaad oo ah mudaharaadkii shalay la qabtay dhancan gobolka wanaagsanka ma qaban shacabkaa qabtay tiiro shacabka ka timid ahayd gobolkii wuxuu ku kasbanaaday maadaama shacabkii uu yahay hanaanka ama maamulka dowladada ugu dhow inuu ayaga garab ku siiyo kala qayb galo laakiin waxay ahayd yani hal abuur ka soo dhashay bulshadii oo dareenkooda ay ku muujinaan ay lahaayeen waxaa meesha ka dhacay inuu wax la arko la maqlay ma aha wax yani laga fajicay noqdeen waxaan u baahannay inaan ka dhiidino dabcan shalay keli ma ahayn ilaa xalayka siya soo gaaray gobolka maamulka naadir oo gudoomiyaha xitaa imaanay oo in toddobiyi tobankeer degmo shacabkooda jooga waxay rabeen u barowday qaar arrintan iyada ah dadkii waxay mutaxadaa amni ahaan way isleeyihiin ama halis lagu keentaweye waa ogiyaar ah runtii wayna ka danqanayaan codsiyada soo gaaraya gudoomiyaha wuxuu lahaa waan ballan qaadaya in ammaankiina la sugo ilaa amniga waa ogiyaar ah ciddii markaa soo dhixi karto oo murobi sameysan karto oo bannaan tahay fikrado badan oo jiro in la joogteeyo xitaa mudaharaadkaas oo dadku qeeliyaan si isamar kale ugu soo dhicin dabcanna waa dareenka aad dareemi kartay xanuunka ay ku hayso bulshada waagii hore dowladda bulshada soo kicin jirtay hadda laakiin bulshadii baa dowladda celcelinaysa oo ku hayso waa idin yani ammaankiinaan sugaynaa ee xogaa tartiib iyo wax noocaasa kala marka waa dhacdo aan runtii aada ugu foolxun markaan usoo noqdo barnaamijkii darasaynta dabcan waa su-aal muhiimadaaga ole meesha ku jirto darasayntu waa ka hortag ka dabateg maaha ciidamada rasuullaahina ka dabategi bay ahayd tusaale meeshii markii la galay ciidamada durmadi meeshii tagaan ay kasoo saaraan dadkay ka badbaadiyaan dadkii xashnimada geystay ee aan xawaayaashii aan dameedka lahayn ee dihnooyaasha ah iyaguna ka hortagooda ahayd laakiinse waxaa ka horreeyey marka dadkaasi dhagax kama soo dhex dhicin saroona kama soo dhicin tarxeedna kuma imaanin gurigay ka soo baxeen meel bay joogeen ay waxooda ku diirsanayeen markay soo diyaargaroobeen kadib ayna soo dhaqaaqayna hooshii fusheen maxaa loo ogaan waayo ka hor waa su-aal mashkuulan oo aniga u qabanaysa xagay yani qofkii suuq waxaa fiican in xagiiga laga hadlo su-aashaas ayada ah jawaabteeda waxay tahay waa la hayaa guri ay ka soo baxeen dabcan dhowr qof oo kulliga aana hay-adaha amniga maantaas mudan oo runtii soo qabtay oo dowlana ka gaaray oo rag aan cad oo lagu haya cadaymahoodii oo meel loo dhaafa lahayn oo la dhihi karo waa raggii mastermindka ka ahaa ama hal abuurayaal u ahaa ee howsha howsha hagayay in gacanta lagu dhigay waana markii la sameeyey xograadin badan iyo xuraamina lagu keenay balse waxaa kasii haboonayd ba ka hortag insoo falka dhicinba in ayagu la qabto tusaale markay guri ku jiraan wixii ay makrigi ay dhagrayeen in lagu kortago lagu qabtay ahayd dabcan saas lama dhicin oo qadar allahu ma shaa facala oo ilaahay baa hagaya subxana watacaala inta dadaalka insaanku meesha ku jiro haddana hase yeeshee waxaa dhacday lama tanbiihin ama lama dhaqan gelinin nidaamkii darasaynta rasmiga ahaa ee markaa la rabay darasayntu saa loo socotid ama aadba sheegaya hadeer qaybo kamiday ka howlgashay weli degmooyin qaar dhiman oo aan weli laga fulinin dabcanna waa waxay lamid tahay jaanqaadida siyaasiga ay ka imaanaya dhanka dowladda inay howsha fulito iyadoo markaasi loo aaranayo duruufo markaasi waaqica oo taagan oo dhinac loo dhaafa ahayn tusaale ay kamid tahay wakti laftiisa uu aamiyad leeyahay oo wax toban maalin lagu qaban karo hal maalin aan ku qaban karin oo wakti umahadnaad siisid waxaa kamid a dhaqaale ina waxay dhaqaaqaba waxay ubaahanyiin ayadoo maalgelin lagu sameeyo runtii ayadana culayskeeda leh laakiinse way socdaan waxaan aaminsanahay marka haddii darasayntu ka fusho toddobiyo tobanka dadweyne ee gobolka banaadir waxaan xaqiijin hubnaa in ay dhici lahayd in badan boqolkiiba sagaashan inay ka hor tagaan aysan dhicin salalkaas oo kale kufaara habdalkaas oo kale iyo guri ay ku jireen iyo meesha howl ku samaynayeen markay soo cadaatay haddii ka hore la fulin lahaa cadaama hays waxaa imaan lahayd in laga hortagi lahaa kuli barnaamijkaas tarafiinta maamulka cusub hadda darjiinu ku wadaa oo gudoomiyaha cusub runtii degmadii ugu horeysay oo rajiga ahayd wax ka bilaabanaya oo shalay ugu dambeysay xogtooda soo gudbinayeen maalinlaha ah inta qofka ku dhimatay inta qofka ku dhalatay inta qofka guurtay kuwa soo degay isla maalinta iyada yani dhaqdhaqaaqii ka jiray isla degmada degmada degmo yar ma aha yani wax lagu qiyaasay ilaa toddobiyi toban kun oo guri inay ku taalo degmadooda jirkeeda markan saal usoo dhaaf dega toddobiyi tobankaas kun oo qof oo degmaa lagaa rabaa ee guri lagaa rabaa markas wax walba in la ogaado xogteeda iyo waxeeda dhan marka waajibaday runtii aada u culus wadciga dowladda ku jirto iyo ayaga curdan ah taqriiban oo khibradan ay ku yar tahay dhaqaalahuna ku yar yahayna waa iska dareemi kartaa culays iyo yeelan karta laakiin se waxaad moodaa dalika inaan ku soconno oo rajeynayna mar dhow inaan gaari doono laakiin waxay u baahan tahay iskaashi culus oo iyo tahjirin culus iyo dhiirigelin culus in la siiyo dabcan ragolihii iyo maamulkii dowladda sare xitaa markooda ay lug iyo gacanta markoo galaan oo la dhihi karo in la wada wadaago waxaan aaminsannahay wax badan inay fuudeyn karto ay sahli karto ka hortagooda inta aysan dhicin
لكن شجرون كده شجرون بعدين يقولوا عن مع أصبع كنت صديق لي وجود بس الليدو أي حنون قال الهيد أنا صامين قال شعب كسر يقول هيد فلما يحاول إنه هي بشون محدد إن الأمة أنت رأي بلسان أو جهيسان أو الشيخان ضد كان سنة كمان على عمان وبلسان جهيسان هي إن رجل على المنطقة وأريد أن تكون أتيت أو شام مساجد دولة أذكار شام واحد دين الإسلام كافتحد على كبرته فرق النوع عنه وضد ما هو بالوضع بعدين محل يجي ذلك
هذا المنطقة هاي runtii culamadu ma ma aamusna way jirtaa yani qaybo oo wasaaradana way joogtaa oo yani hadii dowladda xukuumadda hadii la yidhahdo ama dowladda waxaa u xil saaran wasaaradda arrimaha diinta oo inay abaabusho ayuu ay ahaaday isla markaas dowlado sida hay-adda culamada oo kale iyo mataqaanaa waxyaab sidaas arrin sidaas oo aada iyo aad mar walba iyo shaksiyaad oo mar walba ka hadla dhibaatada yani barnaamijyadan bulshada u cadeeya ku dhiirada way jiraan sida aan hadda mar walbaba telefishinada iyo idaacadaha iyo halkaa aan kala socono masaajidana waa way ka socotaa oo waa yani in badan waa laga sameeyaa laakiin duruuftina way jirtaa duruufta cid walba haysata ayaa jirta ma aha magaalada muqdisho inta meelaha kale hadli karta kaliya ma aha waxay waxay mas-uuliyad waxay wada saareen qof kasta oo wax garanaya oo yani u caday kara masaladaas sharciyan in ay arrinkan xaaraan tahay dadkii ka dhaadhici kara inuu ka hadlay ahayd marka deegaanada fara badan ay u suuragelin inay dadku ka hadlaan xaalada amni yani daraadood iyo marxalo lasoo lasoo maro dhibaatada badnaayo dad badan ay ama ka carareen dalka culamada kamida amaba iska igaabsadeen way jirtaa laakiin haddana waa laga hadlaa arrimaha noocaasoo nafta bini aadamka in bilaash lagu goyo inay xaaraan tahay asiga nafsadiisu midkaa kusoo talagelay inuusa dib usoo laabo naftiisa inuu dilo inay xaaraan tahay sharci islaamku arrin ay xarimto ay tahay waa culammadu way ka hadashaa waa xogaa laga qoraa oo haddii yani qoraalana way jiraan oo yani loo adeegsado isgaarsiintan casriga amba mataqaana mediaha halkaa loo adeegsado way jiraan muxaadaraad fara badan oo amba hadda telefishinkaana laga jeediyo telefishino kalena ka culamaa dibadda joogta iyo intii fursad heli karta oo hadli karta way hadashaa duruufaha kaleo dalka ka jira in culamadu waxay la qabaan qaybaha kale bulshada maxaa arrinkaa waxay edan ka hadlaan dadkii dhaqankii maxaala waa dhaqan xumo lasoo minguuriyey in lagu dhiirado dad caruur iyo haween iyo dad waayeel dhalinyaro farxad iska qaadanaya dad baas jooga yani meeshu maaha xero ciidan ma aha xafiis dowladeedna ma aha marka in lagu dhiirado si bilaasha loo baabiyo waa nadariya layidhah alqatl biljamiic oo laga soo mingurmaa macnaha in dad badan la laayo ayaa muhiimadooda ay tahay xagee dad ku badan yahay dadku hadduu ku badan yahay suuqa suuqibaa laga xinaya hadduu xeebta ku badan yahay xeebteeda la tegaya marka waa dad hadafkoodu yahayba in dad badan u la laayo oo yani meelihay u gasho waa intaa kaliya marka culamada soomaaliyeed wayna hadlaan wayna hadli doonaan waa yani inta xoogaa gaabsanaysana waxaan ugu baaqi lahaa inay inay ku dhiiradaan xaqa inay sheegaan xaqa inaad sheegto ilaahay baa subxaana watacaala kugu naxariisanaya ilaahayna ku badbaadinaya waktigii ilaahay kugu talagalana ma dhaafaysid marka waxaan leeyahay inta wax garanaysa inay inay xaqa sheegaan oo ugu baaqayaan waa tahay waa maasan tahay sheekh mudun khalil cabdullaahi ayaan siinayaa kudmeyne ciyaarka hadda ugu dambeeya lida ka dhacay runtii saameyn aad u ballaaran u yeeshay oo baraha bulshada oo aad loo maaragtay laysku dhaafsanayay dhibaato dadkaasi meesha ka dhacday arday jaamacada ka baxay walaale isla dhashay dad aragtiisada seegtay oo meeshaas lagu gumaaday saameyn aad u ballaaran ay yeeshay nimanka hadda argixisada ma isleedahay waxay bilaabeen weji gaar ah oo ay shacabka soomaaliyeed ku dhibaataynayaan ama ay ku rabaan inay dhibaatadii shacabka soomaaliyeed ay ku hayeen ay kusii kordhiyaan horta waxa waaye argagixisada sideedaba waxa waaye wadankeena haddii aan dib aan taariikhda aan u magacsanno dib aan ugu noqono waxa ay soo bilaabeen inay maaragtay wadanka ay soo galaan sababtoo ah wadankii xuduudadiisa ay furan yihiin dhowr iyo labaatanka sano oo maaragtay wadanka dowlad la-aanta ay ka jirtay ayay ku xoogeysteen is-abaabuleen xagjirnimadana maaragtay ay sii laba jibaarsantay oo dhallinyarada yararkaa maskaxda laga haday taasna waxa ugu taasna marka waxay ahayd asbaabaha ugu weyn shacabka soomaaliyeed oo aan ammaankiisa aan sugan karin xuduudadiisana aan difaacan karin marka taa ayay ka dhalatay argagixisada marka markii laga adkaaday oo laga saaray magaalooyinka ama muxuu ahaa magaalada muqdisho ay kusoo galayaan dhuumaaleysa ay kusoo galayaan waxa keliya ay samayn karaan waxa waa inay weeraraan meelaha sida uu sheekha u sheegay meelaha ay shacbiga isugu yimaadeen iyo hoteelada iyo intaas unbay maarata tabartooda ay kusoo hartay laakiinse waxaa muhiimadda ay tahay oo maanta aan maarata aan uga mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ururada bulshada iyo culamada inay si xawliya maarata ula shaqeeyaan hay-adaha ammaanka oo maalin kasta maaragtay ay xogta maarata argagixisada ay noo timaado iyo meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan waxaa dhici karta marmar inay maaragtay sidaan oo kale u baxsadaan oo ay maaragtay gruub yar oo maaragtay oo argagixisaa ay dadka ay laayaan laakiinse inta badan hay-adaha ammaanka way fasilayaan waxaa kaleeto aan aan rabaa inaan aan hoosta ka xariixo jihanta iyo abaabulka ay maaragtay ay dadweynaha ay haddeertaan ay wadaan iyo culamada waa mid maaragtay aysan sii jiri doonin argagixisada inay maaragtay dhibaatooyinkan shacabka ay ku hayaan maaragtay inay sii socoto waxayna noqonaysaa ugu dambeynta inay maaragtay meesha ay ku dambasbeelaan laakiinse midaan rabaa inaan uga faa'iidaysto dhallinyarada yararka oo maaragtay qunbulad socoto oo maaragtay qaraxyo ku xeran yihiin oo dadkooda loo soo diraayo oo la qaldayo inay maaragtay ka waantooba oo ay maarata ay ka soo baxaan dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xukuumadda iyo shacabka soomaaliyeed iyo madaxweynahoodaba waxay ugu baaqa inay ka soo baxaan si maaragtay ay nolosha iyo horumarka iyo soomaaliya yegsanaysa uga qayb galaan laakiinse waxa ay samaynayaan waa khasaaro adduunyadana ay ku khasaarayaan aakhirana khasaaray u tahay kuwa soo abaabulayo oo geedaha hoostooda ku dhuumaalaysanayo haddii ay fikir ay wataan oo maaragtay kan shacabka soomaaliyeed uu aaminsan yahay iyo dowladdiisa iyo islaamka ha soo baxaana maaragtay banaanka inay yimaadeen hala doodaana shacabka laakiinse waxaan dilayaa muxuu birmageytadii waxaan dilayaa dumarkii waxaan qarxinayaa muxuu aha hoteeladii iyo meelihii ganacsiga taasi waxa waye khasaaray u tahay iyaga laakiin shacbiga soomaaliyeed muxuu aha wuu ka soconaa arrintaa wuuna sii noolaana wuuna jiri doonaa insha waa tahay waa maasantahay khadka telefoonka ayaan siinaynaa oo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha ay nagala qayb qaadan doonaa sida warkan ayaduna dhacdadaasi weerarkii lagu laaskii bishan ururka argixisada al-shabaab uu ku qaaday xeebta liido daarar ku yaalay oo markaasi dad badan ay ku dhigteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen khadka telefoonka ayay dadku nagala qaybin doonaan oo markaas ra'yigooda ama fikirkooda iyo taladooda ay ku cabiri doonaan cabdiraxakiim ayaan rabaa marka inaan weydiiyo cabdiraxakiim sidaad sheegtay waxaa la bilaabay arrin ku saabsan in dadku ay ka dheediyaan ama ay ka qayroodaan wixii ka dhacay lido oo runtii banaanbixii shabeeba dhacay ay soo aroogeen haddana diyaar u yihiin inay dugmooyinka ku qabtaan arrintaasna arrin aad u fiican waaye marka loo fiiriyo sidii wacyigii magaalada bulsho ay soo martay qaarina waxay ka geysan kartaa in dadku ay muujiyaan dareenkooda ku aadan inaan waxaan raalis ahayn dad inta laska laayo hadarashid laga yiraahdo laba maalin laga hadlo sidee arrintaasi loo looga dhabayn karaa oo loo looga dhigi karaa mid suurtagala oo taagnaata ilaa ma waxaan argixisada ay meesha ka baxayaan
كل شعبك وسوابل كرا وحنا ضلع كرا سنة هذا وكرا حكي هذا سكوت لكن هذا شعب وأم شعب في الباهين عيد هكتو ومرحة ونغطو وضلع وشو ومثل سود وعندو وحانا ذكرى دبر وأه ذكر شعبك ودو معمول كان دولة مثل الله في ريو أه مغلقي قولك مثل هذا حتى الدقمدي معمول كذي دوميها الدقمدي جمعه ee markaa dadkii tacdaawileen tusaale markaa degmada soo qaatay hilwaa oo kale gudoomiyey leedahay oo oo jooga meesha idala nool gudoomiyahaasi marka inay iyagu la xiriiraan isagaana uu isku dayo inuu dadkaas abaabul isu keeno dabcan ammaankoodii iyo sidii markaa loo ilaaliyo ma aha deg- degmada hilwaa keliya ah degmo walbay ka socotaa codsigaas ka imaanaya ilaa xalay ugu dambeysay ay ka- ay- ay cabashooyinka soo gudbinaayeen ay leeyihiin waa inaan isabaabulnaan rabnaa waa inaan yani halku dib waxaad u ahayd tusaale oo kale inay dhahaan xeebta biir waa aadayna oo kale kagama joojin kartaan يعني عفوا حيوضع مني المركز بتاعك إلا قاضي ففكري كان واحد يصيح حتى إيه دي وين جتك تغلى فقانا حالتي السعودي ما لناش أي رأي وش حسوك وكان عايز قاطع عمل إيه وفيري لكن في المهود الحيث هاي وحيوضع عنها مركز دولتي أو حتى عرفت أيضا ما ممكن تجمل أكون أثر أو إستاذ هوش عيرا وأنا أقول لك بتاعك سعودي ما ممكن ما ممكن تجمل كان حتى شيء ولا جوه ولا تقني أو كل حجره oo abaabuli karo laakiinse wuxuu u baahan yahay maamulka laftiisii garabka hore oo markaasi dowladii dhexe ay u timaado ay ku taageerto barnaamijka sh- shacabka ay ka dhiidhinayaan oo ay tusiyaan inay garabkooda taagan yihiin ay tusiyaan inay hay iyo hoobala garab taagan yihiin ay diyaar yihiin inay la shaqeeyaan taas waxay keenaysaa marka xogaa isku soo dhawaansho u dhexayso ba- bulshadii iyo iyo dowladii tusaale oo kale markaa dadka kaaga soo qaata waxaa laga yaabaa isbuuc walba inay ka dhacdo goob ka tirsan degmooyinka mid ka mid ah degmada ay ka dhacdo in mas-uul dowladeed oo asna ka qayb galo uu tusiyey bulshadii inay dowladdu dareensan tahay dareenku ay qabaan diyaarna u tahay inay ha- kaalintooda ka qaataan taa markay bulshada kan ku kee- ku abuuri kartaa kow inuu qofkaani taxgelin siiyey وتنزل على المشرع إليه ولابد أن يكون إليها أن المشرع لا شقي أو أسوة شقي وأنت أجي مال صدح الكيني سأيقول لك لدينا سنغان أما إن عبشدي نوالا مغري أو والا غدنانيا هذا في الكيني كتا أكسول واشو مشدي يدولدي إن إصلاح جران إصلاح جران كانت ومكة نتيجة هيك يعني نحبنا على كتا ولي حكرا صغير مكان كسير دعوين كفرق أما عجيبك أما عكبت هي هويني oo nin shabaab uu qabay muddana qabay na- gabar kale markaa la guursaday masaala masaajidda intay dowladdu timaado tiraada ninkaa la qabto waa shabaab yani waxaad dareemi kartaa door badan oo waxaa jirta bu- bulshada laga faa'iidaysan karo waa haddii la abaabulo oo runtii xamidu ay timaado marka taasi waan aaminsanahay haddii doorkeeda laga soo baxo inay imaan karto waxayna ku habboon tahay sidaa sheegayba inay degmadii abaabusho dadkaasi aysan noqon dad idkooda isu abaabulo isku ordaayo isku dhex milmo oo isku kasmo oo intaasi dhibka ay ka cabanayaan dhib la midaamo mid ka daran buu usan u imaanin ilan cawaantii shalayta layti weli waa taagan yihiin oo runtii waxay u arkeen dhiiggaasi cadaanba inay guul iyo iyo qurba ilallahi ay tahay waana runtii ma ahanay waa bucda ilallah oo shaqaku malaha waa ilaah ka fogaansho aada u baran marka in ayadaasi la abaabulo dowladda sarena ay gacan ku siiso ka qayb gasho ay tuso inay dhiirigelin u tahay waxaa intaa kale ayadana farxad leh in madaxdii sare ee dowladdu ay meeshii tagtay goobtii wax ka dhaceen runtii ay tageen ayada lafteedii qiiro waxay tusinaysaa in ay danaynayeen meesha ayada walow sidii la rabay aan loo dhamaystirin yani qaabkii la rabay aan loosii dhamaystirin oo la rabay barodiiq rasmi ah meesha lagu qabto oo la tusiyo in ay jirto oon ka arkanayna weliba waxdigaa joogaanay jilcahan ugu soo horeysay ee maanta ugu horeysay dhacaysa xitaa lafteeda inay kala qayb qaataan ay tagaan oo u tusiyaan sabbat inuu ka jiro Een, waxaan runtii ku mahadinayaa oon aad bogaadin iyo iyo ammaanka usoo jeedinaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed dhuko magaalada muqdisho een, een, een, mudane yuusuf madaare oo runtii waxaan een, een, een, annaga naga qabsatay dhacdo ahaan agaasimaha qorsheynta inuu meeshii noogu geeriyo allah naxariisto Een, runtii oo yani dhibaato nagu ahayd qorshahaas iyaga aan waxay bedel keentay in reerkii loo gurmado reerkiisii agaasimayaashii gudoomiyayaashii maamulka oo dhan oo gudoomiyaha horkacaya in reerkii laga hortago midkii aan aan agaasimin laftiisii mashaarkiisa aan ka go-in oo dan walba uu qaadanayo ay joogto u tahay reerkiisu la siinayo gacan qabad runtii lacag xoogan ah oo aan haddana gashay oo nadiic xataaba haddii maraha suga diyaar ama hadda waa dhiman karnaa maadaama aan u jeedno yani macnaa waxaan ka wadnaa niyadiinaan kasii qaadnay maxna meydadana uma ka imaanin runtiina waxay tusinaysaa inay maamulkana ka go-an tahay midnimadii iyo iskaalmaynteeda meesha jirto la aamusanahay bulshadu waxay moodaa sidoo hore way ka sii bislaanaysaa way ka saxanu badnaanaysaa waxay u baahan tahay in fursadeeda looga faa'iideeyo in garab lagu siiyo طيب شغلنا سيدنا الشيخ سأل سيدنا عبد الحكيم وكل ما في له يعني جلد سعطاء ومع القليل بالشدة يكون في أرمها بلاتين أن أي الجسول اللي سنيان يعني مع أسرة مغلقة من عمل الله يريده تعصر أنت يسبب لي أمك العبه المرة الدور شيء المرة مثلا المشهد ولا أوضع هي ولا شو إن نارتي فاتوا إكراكا aad iyo aad waxaan isleeyahay culammadu waxa weye waa macnaha meelaha bulshadu waxa ay ka maqasho ama ay ugu rumayso og tahay ama ay ugu qaadasho badan tahay weye maxaa yeele waxay ku hadlayaan waxa weye waa shareecada islaamka waa warasat alambiyaa marka yacni aad bay doorkaasu yani u banaan yahay ama ay tahay inay qaataan ayaga hadee wasaaradina ay jirto oo abaabulkii iyo halkaas ay lahayd waxay ku habooneed jumcadaas nafteedaba iyo jumcadanba in khudbooyinka jumcada iyo masaajida iyo halkaa yani dhacdooyinkaas lagu soo qaato khudbooyin kala duwan oo marna tii xilligaas maalintan axdintaabay ahayd maantana nabadi iyo faa'iida len waxyaabo kale marka si abaabulan arrinkaasu inuu inuu u dhaco oo yani weliba hadee gobolka iyo wasaaradii iska kaashadaan iyo munadamaadka ama hay-adaha dhisan oo sida hay-adda culamada iyo yani magacyo waxaa jira meelaha culamadu ay ku aroogsan yihiin oo sidaas oo xafiisman leh marka qolooyinkaas oo arrimaha bulshada kamida inay iska kaashadaanna aad bay muhim u tahay ficlan waana waana dhaqankan waa dhaqan aad iyo aad u xun nabigana sugan salawatullhi wasalaamu calayh mar asigoo kacbada dawaafaya ayuu kacbadiba ula hadlay wuxuu yihi maa adyabaka wa adyaba riixaka maa acdamaka wa acdama xurmataka uu dhaarta marka wuxuu waxaan ku dhaarta allah nafsadayda hayee la xurmatu lmu'mini acdamu minka adi mu'minka nafsadiisa xurmada ay leedahay ayaa adiga kaa darajo sarraysa ka cabayn kacbada waxay tahay in la dhowro in la ixtiraamo sooma nafta ruuxa mu'minka ayaa ka darajo sarraysa meel kale nabigu waa tii uu ku lahaa salawatullahi wasalaamu caleyh lazawaal dunya ahwan cinda allahi min qatli muminin bigayri xaq yani adduunyada dhan oo baabacda ayaa ilahay kiis uga sahlan ruux muslima in gardaro lagu dilo ficlan sida yani guud ahaan ruuxa qofka bini aadamka ilahay u qiimeeyey gaar ahaan qofka mu'minka markaad aragto shareecada islaamka sida inoogu cadaynayso iyo marka aad aragto waxyaabahan lagu dhiihanayo oo dadkii yani sida dad muslimiina oo farxadooda ku jira oo wax ay geysteen aysan jirin oo beri ah oo bikayri xaqin yani sidaa ku layidhin aad leedahay waaba ayaddu ay ka hadlayso lagu dhiihanayo waxaa weye waa dhaqan xumo aad iyo aad weyn waxaa la soo haray oo iyadana sidoo kale ah in masaajidka dhexdiisa la ixtiraamo oo masaajid lagula dhiirado oo masaajidka gudihiisa lagu gaado oo lagu dilo dad culamaha lagu dilay qaar waa laga sugay markaas albaabkiisa lagu dilay mid waxaa leeya war salaada mau dhaqso dhameeyo waxa qof tawxiidaya salaada imisan yeela ashhadu an laa ilaha illa ku jirta ashhadu anna maxameda rasuulullah waa qof muslima oo si gardaraa lagu dhiiranayo marka waa yani wax jahlina ku saabsan dhaqan xumana ah cmar bn cabdilba wuxuu dhihi jiray qofku hadii u man cabad allah bijahlin afsada akar mima yuslix marka qofku sigoon waxba garanayn u yidhaahdo ilaah baan caabuday wax badan buu halaynaya marka dad wax magarad ah ayay ka faa'iidaysanayaan kuwa soo diraya way ogyihiin waxaanu inay khalad yihiin dano kale iyo yani fidno unbay wadaan ayagu laakiin dhalinyarada wax magaradka ah oo lasoo dirayo oo noocaasa waxaan leenahay war naftiina lahadilina ilahi wuxuu leeyahy walaa taqtulu anfusakum in allah kaana bikum raxiima bulshadiina iyo dadkiinana yani ha dhibaataynina baaqa sida hadda uu noo sheegaya korneelku dowladdu iyo dadka bulshadu iyo idinku madaxdu ugu baaqdaan ka faa'iidaysta oo ka soo laabta waxyaabahaas culamadan waxaan ugu baaqayaa inay dowrkooda qaataan oo barnaamijkaas dadka aad iyo aad uga caddeeyaan ayna tustaan wanaaga meesha uu ku jiro xumahana u caddeeyaan waa albayaan waa dowrkooda waa tahay barnaamijka kulanka toddobaadka ayaynu ku jirnaa inta qaybaha dambe nagala soo qabsatay waxaanu u sheegaynaa inaanu ku hadlayno mawduucu yahay dhibaatadii laba iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ay kooxda argixisada al-shabaab ku qaadeen baararka ku yaala xeebta looda halkaas ugu sacaba ay ku laayeen khadka telefoonka ayaa markaan siinaya qof ku jira alow salaam calaykum haye magacaada halkaa noo soo yaarso Gracias.
magacaaga tvga nagala soco iska yar gaadi ka yar leeray tvga ayay nala socotaa barnaamijka haye fikir iyo talo iyo iyo maxaad haysaa barnaamijka barnaamijyada uu soo diyaarta kamid kaan ufadhina waxaan uga hadlaynaa dhibaatadii ka dhacday barnaamijyo kaleo sidaas oo kalena way jireen iyo warar laga sameeyey iyo haddii aad u socotay telefishinka adiga laftigaa waxaa laga baaya inaad qaybo qaadato oo oo oo odana iska fadhine qaybaad ka tahay waxaan sidii loo samata bixina ama dur looga qaybo lahaa waa maas tahay cabdilxakiin ayaa su-aashaasi ku socota sida dufaya cabdilxakiin waxa uu leeyahay dhegeystahan laba maalin ama saddex maalin gobolka dadka ay telefishinka kala hadlaan halkaasa un looga tagaa taasoo kale ay la mid noqon doontaa marse wax cad oo oo sii jira ayay noqon doontaa
deetaan waa mahadsan yahay daawadahana sidoo kale in mustaf aan filaya magaciisa xagirdii waxa uu sheegay dabcan waa wax hore loo soo maray aan la inkiri karin dabcan aan ugu diidaynin oo ahayd dhacdooyinkii hore ee dhacay dalbadiiba in la si looga awoodo kadibba ay meesha kasii baxeen yani markii laga soo tago dhacdada saddexdii decemberkii dhacday ee hotel shamow oo runtii inta badan qabsatay dadweyno u badnaa ee qalajibinayo arday ahaa inkastay madaxduna meesha ku dhamaatay madaxda iyo iyo iyo muwaadiniintaba shacabka yani ma kala qadaro sareeyaan waa muwaadiniin waa isku wada mid haddana inkastay haddana martabada kala sareeyaan oo daraja ahaan noocaasa kala laakiin sida aan madaxa uga xanuunsanaynin yaa shacabkan uga xanuunsanayna sidoo kale nafsi waa lamid ah qadarintaas niga leeyihiin hase yeeshee haddana waxa inta badan dowladdu waxeedu waa abaabul iyo isku habayn laakiin kicitaanka iyo diiritaanka iyo rabitaanka waa shacabka ka timaada shacabka laftiisa u baahan doorkoodu inay meesha ku qaataan ay tadaabulaan ay soo kacaan ay ka dhiiliyaan arrinta iyada ah dabcanna hadeerna waa moodaa yani way socotaa oo ayaga laftooda way soo dhaqaaqayaan maamulkiina sida hore ma ahan oo hadeer waxaad moodaa inuu xooga saarayo oo la amrayo degmooyinka oo dhan hawshaa inay qabtaan ay joogteeyaan oo inta laga daalin ilaa iyo ay ka xaqiiqdooda laftiina ay tagto yani tusaale waxaa ugu soo qaadanaya mas-uuliyiinta madaxda u samaysay waaxida amniga tusaale usoo qaadanaya usoo qaadanayeen tusaale oo ah qofka tuuga ee dhaqanka soomaalida meesha kala taagan yahay yani markii qof tuug la qabto habarta waxaa laga yaabaa maamada meesha ka fadhida markay tuug maqasho shacabkayga in la soo ordaysa aa tuuga dila dila dila inaysan weydin xitaa tuugii muxuu xaday muxuu galabsaday macaybka ku jira tuuga heerku ka gaartayna ayadana sidoo kale in laga gaaro oo la yidhahdo qofkaa markii la yidhahdo waa ugus ama waa argixiso ama waa shabaab kale wixii noqotaba dabcan magaca shabaabna ma istahilaan oo dhallinyaradu oo dhallinyarada la ujoogaan wada noqonay yani in arrintaasi ayada ay ka dheeliyaan shacabku ay soo kacaan markay maqlaan arrinta ayada ay ka dagaalamaan dowladdu waa diyaar ah maamul gobolka banaadir dabcan carabtiisuu leeyahay maamul cusubaa jiro oo sida la socotaanba ka go-an inuu hawsha ayada qabto u istaago aan la joogtayo yani isan hakan laakiin shacabkana iyaguna doorkooda ayaa looga baahan yahay runtii inay ka qaataan xabiibu meesha ku jirto waxaa weye iyo haddii la sahaa cadowgu wuxuu hadaf ka dhigtay maamul iyo dowladdii mas-uuliyiintoodii keli ah hadda arrinku waa ka bedelan tahay waxaad moodaa in dowladdii xanuunkii uu waxba ka tari waayey oo ay moodo inay shacabka hadda la soo aadayaan oo ay runtii aada farximo u tahay marka dowladduna waxaa laga yaabay inay iyagu isu dulqaadanaysa laakiin shacabka la taabto runtii looma dulqaadan karo yani way ka xun tahay waxaa tusaale usoo qaadataa askarigii lahaa ninka ka tirsanaa weli marka cunuga saddexdi ooyay aan maqlay aabu ku hayo inaan isin looga xabad dhinaciisaan looga gudihitaan galaan aniga xabadda igu dhacay sabta qabta soo bixiye shacabkiyaa kaymayo war ninkaasi abaalgudaasi lahayn magaciisa iyo hoogiisa haddaan heli karno innagaa rabna noloshiisa inta ka dhimanaan ka faalano dabcanna ninka ninka galay keli ma ahna kan banaanka taagnaa iyo kan difaaca kaga jiray kulligood waa isku wada darajo waa isku heer waa isku wada hawsha ku wada jireen oo lagama kala fadliri karo laakiin waxaan sheegaynaa inay ciidankuna ay taagan yihiin runtii ay door ka qaadanayaan shacabkana iyagana laga rabo agaalkooda soo qaataan waxaana aaminsannahay insha allahu tacaala tan inay ka deegaan doonto ku- kuwii hore kuwii hore nooma yeelan xanuuna lagu haysay laakiin tan waxaad moodaa in ilmahayga loo baxay oo shacabkii aan fadhi u yaalin waa tahay waa tahay khadka telefoonka ayaa ayaa ayaa ayaa lagu jiraa halo salaam calaykum haye walaal magaca galna soo heshan maxamed axmed
Thank you.
waa tahay inkastoo hadda qof ay khusayso dowladda ka tirsan saraakiisha iyada dowladda aysan la joogin waxaa ila fadhiya injineer cabdu- korneel cabdullahi baa ila fadhiya laakiin haddii aan soo horbaco dariisku meel walbu iska yaalaa oo oo qof walba iska heli karaa marka su-aalaas korneelka weliya korneel haye Een, horta waxa waaye een, hal mid ayaa la rabaa in maaragtay shacabka soomaaliyeed ay ogaadaan Een, wadankan waxa uu soo maray wuxuu soo maray burbur aad u f- u- u fog ayuu soo maray Een, waa waxyaabaha haddeertaan maaragtay ee loo aas-aasay oo maskaxmaal iyo aqoonyahan soomaaliyeed ay ay isugu yimaadeen een, qaabka ugu habboon oo muwaadinka soomaaliyeed amni uu ku helaya xasilooni uu ku heli karo taa ayaa waxaa ka yimid hal abuurkaasaa waxaa ka yimid in la sameeyo maxadka daraasaadka amniga soomaaliya oo macnihiisa uu wax keliya uu ka shaqaynayo waxa waaye muwaadinka soomaaliyeed qaabka ugu habboon oo amni uu ka- uu ku heli karo Een, waa waxyaabaha oo hadhowti maaragtay een, aan hadda aan wadno oo cilmi baaristayna aan ku wadno Een, mahadkan wuxuu noqonaa mid u dhexeeya muxuu ahaay buundo isku xirta muxuu ahaay shacabka iyo dowladdiisa isku xirta waa run een, dharka een, een, dareeska ciidamada waxa waa meel kastuu yaallaa Een, een, wax badanna muxuu ahaay hay-adaha ammaanka sidaan ka warqabo way ka soo qabtaan oo xataa dadaa isku daya maaragtay inay ka ganacsadaan oo ay maaragtay kontaynaro ay ku keenaan oo wax badan ayaa la qabtay waa la qabtay degada lagu qabtay Ah, dekedaa lagu qabtaa dekeda hataa waxaa lagu qabtay oo aan aada uga mahadcelinaya eh, shacabka soomaaliyeed inay maaragtay ay far muuqaal ay ku sameeyaan kuwa ay markaas ay u arkaan in maaragtay ay- ay halis ay ku yihiin ammaanka laakiin dharkii waa waa lasoo talan karaa dhaba cagaar waa lasoo talan karaa tuutahana waxawaa meel kastuu yaallaa Een, waxaana hubaal ah baabuurka sidoo u sheegay walaalkii u sheegay een, telefoonka hadda soo wacay ma- soo wacay maxaa- soo wacay Een, marmarka qaarkood inay anagoo iyagoo la baarayo dhinac ay ka ay- ay maaragtay ay ka baas karayaan inta badan sida aniga aan ka warqabay hay-adaha ammaanka weyba yaqaanin baabuurka meesha gudbayo waxa uu yahay Een, laakiinse marnabana aysan dhicin Een, baabuur uu cadow uu saaran yahay inuu maaragtay sidaasoo kale uu maaragtay u gudbo jadwalka u gudbo jadboontuugudbo waayo een, magaalada muqdisho haddii amni ahaan aada u fariiso qaabkay u dhisan tahay waxa waaye waxaad arkaysaa jid inuu ka soo baxo oo jid caddaa inuu ka soo baxo muxuu ahay suuqa xoolaha oo oo waqooyiga muqdisho ilaa maxaa ka hada sheeqaal uusan laami uusan marayno kolba xaafadaha uu marayo sababtoo ah waxa waaye magaalooyinka marka la dhisaayo waxaa loo dhisaa qaabka amnigan waa lagu daraa oo maaragtay waxaa la yidhahdaa jidkan sida u socda waa in inta laga gooyo oo mid kale qofka u leexdo si maaragtay uusan qofka uusan si toosa uusan ugu cararin haduuba highway uusan ahayn marka qaab dhismeedkii oo maaragtay burburkii wadanka ka dhacayna maaragtay een, ee, ay kaga faa'iidaysanayaan ayaa waxaa jiro boqolaal boqolaal jid oo maaragtay oo xaafadaha dhex maraayo oo aad aada arkayso inay baabuurta ay maraayaan cabdibulhi maraayo maxaahay caasiga maraayo bajaajka uu maraayo marka jet pointiga markii jidadkii waaweynaayo oo extensionka markii la dhigo kuwaasaa ku furan muxuu ahay magaalada ku furan Een, sidaan ka warqaban waxa waaye hay-adaha waxa waaye qorshe ayaa u degsan in maaragtay qaabkii loo xakamayn lahay ama gobolka banaadir in aan loo ay u geeyaan muxuu ahay design cusub ay u geeyaan ay dhahaan midkaan markuu intaasoo kilomitr u socdo dead end ha noqdo ha la xidho midkaa haloo leeyahay haddana kan ha la xidho marka cadowga markii uu cararo siduusan u helin muxuu ahay jid isku furan Een, suuqa xoolaha ilaa muxuu ahay een, ka hada shaqa وقت كلام قلت له شيخ شيخ عبد الله بن سنة شيخ عبد الله ضدنا مثلا إن مارتي عفسي قضانو وبذكر هدي إيسو الشيطان وكلا أما مارتي حدي قف إسلامة أو دبعت له بن سنة أما لقى حين يو أما أول ساسو كلا وغير نوسو قاعدة يو قفك سو الشيطان هذه أما كسور الدنيا محو آخره وإلهي أكتسك هي maxayse maartay asaga ay ay diin diin ahaantiisa ay ay ay ay ay ay u saameynaysaa
aad baad umahadsan tahay horta qofka khatar arka waxyaaba dhibaata ama bulshadii ku ah ee soo gudbiya waxa weye waa qof bulshadii badbaadiyey ama qof loo dan lahaa ha badbaadiyo ama yacni eh, dad badan wax lagu dhibaatayn lahaa sida aan eh, ka hadlaynana allah subxaanahu watacaala eh, qofkii badbaadiyey oo qof badba- naf badbaadiya wuxuu lamid yahay qof bulshadoo dhan badbaadi saas oo ilahi subxaana watacaala kitaabkiisa nagu leeyahay marka waa qof bulshadii badbaadiyey wanaaggaasuu helayaa eh, ajirkaasuu helayaa Eh, qof kastoo muslima marka waa dadku waa walaalo muslimiinta way walaalo Eh, nab wuxuu yani nagu tirtirsiinaya salawatu llahi wasalaamu caleyh in ay laysu naxariisto in aan laysdulminin inaan yani laysxaqirin inaan lays walaa yakhdulhu ayaa kamid ah macnaha marka khudlaanka waxaa la yidhaha tarku nusrati ayaa lagu fasiraa qofkii ayadoo la dhibaataynayo adoo gacan sii karta oo ama u sheegi karta hay-adihii ee khusaysa ama adigu ka qaban karta haddaadan ka qabanin waxa weye khalad baad gashay khalad baad gashay waxa weye waxaad yani qof muslim ood badbaadi karto iyo dadka muslimiinta dhibaata ah ka badbaadi karto ayaad ka gaabisay haddii aad raalli ku tahay oo marka niyadda aad kala sii jirto oo dadkaas aad doonayso waa wax kale ayaga waa lamid tahay kuwa waxa laynaya lamid tahay haddii marka fulanimo kugu qaado waa markaan ka hadlayno haddii fulanimo kugu qaade waxaa tahay qof xaqi ka cabsaday qul ilxaqa walow kaana mura waa sida yani eh, dadkaba culammaduba inay u sheegto ay tahay kugu dhiisato iyadoo la og yahay meelaha qaar in qofka xaqa sheega la beegsanayo kan dadweynaha shacabkaana wixii dhibaato u arko inuu ciidamada amniga iyo dadkii wax ka qaban kara oo u sheego waxay kamid tahay yani annahyu alamr annahyu cala munkarkii oo mataqaanaa munkar reebidiisii oo siyaabaha lagu reebayo waatuu nabigu sal sl qay mar qofku gacantuu ku reebi karaya waa he- dowladii ama waalidka caruurtiisa ka qabanaya mar carabkaagaad ku reebaysaa oo waxaweye waa culamada wax cadaynaysa iyo bulshaduu sheegaysa marna qalbigaad ka nacaysaa ood awood aadan u lahayn ood cidaad u sheegta adan haynin xiliyada meelaha aysan eh, laga yaabo inaysan mataqaana dowladu saamaweyn ku lahayn oo kale qalbigaad ka nacaysaa marka maraaxishaasi u qaybsan tahay waxaa laga rabaa marka qofku inuu ilaahayna ku kalsoonaado wax mataqaana alla uusan ugu talagelin ma- bulshadooda hadday isu timaado xadiiska waa kii ah ma ku dhigi karaan ilahay wuxuu ku qadarina waxba kale kuma ma kugu samayn karaan marka waa yani inay ku dhiiradaan ayaan ayaan ku tirtirsi lahaa qofkii ka gaabiyana marka qofkii ku dhiirada ajir buu ka helaya waa badbaado bulshada oo badbaadiyay qof kalena dembi baa kasoo gaaraya dembi baa kasoo gaaraya waa-
halmigaa rabaa inaan ku darsado horta shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ku ammaanayaa inay maaragtay hay-adaha ammaanka ay la shaqeeyaan iyo dowladda ee weliba ay ku dhiiradaan iyagoo cadowga dhex joogaan fiiri een, soomaaliya muddo dheer ayaa waxa waaye ay een, een, ay dowlad la-aan ay ahayd maantay een, gacanna waxaa lagula dagaalamayaa cadowga oo argagixisada gacanna waxaa lagula dagaalamayaa dambiilayaasha abaabulan ay kaleeto oo maaragta aan ka fogeyn dhaqan ahaan argagixisada aan ka fogeyn gacanna waxaa lagu wada waxaa lagu wadaa islamarkaasna waxaa la samaynayaa in horumarka wadanka laga shaqeeyo waad waad garan kartaan magaalada muqdisho mar ayay waxay ku caan baxday in la yidhaahdo muqdisho waxaa ka soo haray dhagax ooyaa ka soo haray dhagax ilmeeye oo ooyaa ka soo haray maantana siday u camiran tahay camiraadaas waxaa keenay dhiig oo wiil yar oo aan weli curanin uu ku daadiyey oo u horay naftiisa inuu ku daadiyo magaalada muqdisho dhammaanteed waxaa waa qabuuro wiilal difaacayo midnimadii ummadeed wiilal difaacaya inuu shacabka soomaaliyeed ammaan uu ku noolaado ayaa meelaha ay aad maraysaan oo xamar aad maraysaan ku aasan marka nabadda maanta ay haystaan saasay ku timid waa inay sii soconaysaa ka hari maayaan kana seexan maayaan laakiin shacbiga reer muqdisho mid ayaan ugu baaqaya marka aad wiilkaa jet bointiga aad ag mariso waa in aada u qashoocdaa inuu diyaar u yahay inuu dalka ugu dhinto inuu diyaar u yahay laba iyo toban saacadood inuu qoraxda iyo istakfurlowda u taagnaado u naxariisa xataa dhalad biyaahoo maaragtay tanoo kaleetaa udhug markaasoo kaleeto waayo waxa waaye amniga waxa waaye waa waa amni wadareed laga rabo muwaadin kasta oo soomaalida oo inuu inuu ka qayb qaato ciidamaha diinka iyo ururada bulshada iyo aqoon-yahanada intaba waxaan ku amaanaya inay maanta ay maaragtay weligeedna ay raadinayeen una soo jeedeen ee habeen iyo maalin qaabka uu maaragtay muwaadinkan ammaan uu ku heli lahay marka idinkana waxaa idinka rabaa ciidamada markaa aragtaan inaad maarata u naxariisataan waxawaa duruufo badan oo adag ayaa jiro cadowga wuu badan yahay argagixiso kaliya maaha argagixiso waa boqolki shan waa wayna dhammaanaysaa laakiinse dambiilayaal kale oo abaabulan ayaa badan oo maaragtay si ula kaca ama si dadba muxua ula shaqeynaya argagixisada inay sii noolaato waa tahay qadka telefoonka lagu jira markaan allo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
adeer magacaaga inaad noo soo hesho من زمان مصير شرطة في حركة المصنع القوامية عليكم جماعة وعشان الله.
magacaaga inaad noo soo hesho
ومعمية وحركة على دماغهم.
ayo maxamed barnaamijka waa la socotaa في مصير معنا الله السعودي وأنا يوم أن الله وكان في البرنامج ومصر على الجماعة وأقول أعطى ربنا أن هذا وعشان وأنا وأقول على إسرائيل وأنا وأقول على ما دام أكمل على طريقة وملايين مبشرة كلمتين رقم مبشرين مع طريقة الإسلام ومبشرة مرة إن عمرتها يتنع طريقة كورا marka hawka waxaa laga rabaa markasta waxaan maqalnaa in maarata ciidamo fara badan fara badan kuusanaa fara badan u socdaay in maarataay deen fara badan ay qaataan dowladna hawka ciidamo fara badan ay leedahay oo manina oona ixtaajiyeena oo yani wax fahmi karo marka saraakiisha dowladda macnaha qaabka waxaan fahmi lahaa meel mustaqbalka weydire maanta leedahaan dhahay qof muslima weydire waa xanuunsanaa marka waxa aan uga maqanayo waxay tahay saraakiisha dowladda maysan u tababarneen in macnaha dhaqanyarada ay usoo gelayaan tababarka ay muddada badan waktiga ka qaadayaan in ay baraan habdhaqanka loo soo jiito bulshada ilan bulshada community haddii aan isu helin oo ufsiri yani shaqaalaha ugu shaqaalina waa shacbi waxaa arkaysa askari laga carayo midna shacbi yani marka waduramayo marka lagu kala kalo isuulka albaarkoo kale waxaa arkaysa baabuur israailiya ammaanka u furan oo markii uu qalqalina يعني الإسلام وقيل معه وكان شرف من النساء وعلى إلى أن waxaa u soo ah wada shaqaynta xagga dowladda aan kala nahay marka u bareeno
tahay si fiican marka waxaad leedahay hadaan la saxo marka waxaan u baranay walaahu macana wasaadiisha aan qabataya dowladda oo codsi ay tahay in dhalinyaro tababaran loo keeno dhalinyaro booliska tababaran u tababaran soo jiidashada shacabka u tababaran dulqaadka shacabka u tababaran naxariista hooyada abayada aabaha ay soo jiidaan markaas waxaa ogaadaan aad igana qortaan in la heli doono dad shacab isku yimaad oo isku taageero xataa booliska laga maarmi doono haddii dhalinyaro sariir wanaagsan waabada bulshada waxay qabaano waa tahay maxamed alwaadi marka la xamud haste in aan jamcad ka yimid oo maaragtay qor lagu taago laakiin waxaa dhacday kuwa buwaag wato uniform ku wata oo bastoodba wato nimankii argagixisada shaabahay inay dad jiraan so taasi laftigeeda saaman ma yeelanayso dhalinyarada laakiin shideen waa anaa hortayda anaa hortayda anaa kuwana hortayda sababta ugu hortay waxay tahay waxaan bixinaya dolushina keena laakiin hadda dolushinka u keena dolusha ama haayo ma keeni kara marka u horeeya ilaaha laga horeeya waxaan u keeni karin ninkaan aan aaminsanahay in macnaha afiidka kuma kalsoon kalsoonaan qaba waa tahay waxaan leeyahay waxaan leeyahay laftiyo dolushina ayda ama waliba yani kugu nasra
abdaxkiin ay su-aashaas daawdada kulankan kulli waa uu sabay wada shaqeynta majirta cabdixakiim darasiinta marka la hadlayo shacabka iyo heedaha ammaanka iyo dhalinyaradii sida hadda abdixakiin uu sheegay majirta wax iska warqaba ama internationka oo sugaysa ma jiraan waxaan leedahay waxaan leeyahay jimca wanaagsan calaykum salaam runtii qiiradiisana aada ay u wacan tahay dad dareenkiisa iyo wadaninimada koley dabcan muujinayso waxayna ka mid tahay waxa aan kala kulmaynay bulshada oo hadda mudid inay soo dhiiran tahay in hor loo fiiriyo horan waa dadaalkiisa laakiin dadaalkeeda muddo inay laba kaclaynayso dhalilaha uu sheegay waxbaa ka jiro xaqiiqda marka laga hadlo Een, wada xiriirkii bulshada iyo ciidamada amniga ee wada shaqayntooda fiiba hadday noqoto labada waaxood oo ah yani booliskii iyo sildoonkii amniga oo kale dabcan kala xirnaashihii waagi hore waa jiray oo wadcigii iyo duruuftii lagu jiray marka taariikh dib loo fiiriyo yani qofka ma aha inuu ku beego halkeen hadda la taagan yahay laakiin dib loo yar fiiriyo waagii hore dagaal xunaa jiray oo xabada defensal isugu jiray difaacyo markuu marka iskuma soo xiriirka aada uguma sii dhexayn askari wuxuu ka amin karaa shacabku inuu yahay nin usoo dhuumanayo oo argixisa waxayna ku tuuran rabo shacabkuna waxay arkayaan askari xabad ka soo horeysa wax bedelayo taa marka hadda waxaa moodaa in wax badan iska soo bedeleen oo taariikhda markii loo fiiriyo xamdar xataa uu garaabi karo uu yidhahda xilligii hore iyo xilligan wax badan ay ka duwan tahay xilligaas hore xataa ma jirin waxyar oo kale inuu qof intuu soo qayliyo yidhahdo wala xiriirka bulshada waxaan kala aan heeday amniga hadda had moodaa inay sii bilaabanayso cadashadii ay meesha taagan tahay booliskii sidooda kale iyagana runtii wax badan iska soo bedelay ninsa sidoo kale wax badan iska bedelay in la leeyahay amnigii ha la ficneeyo dadkii xiriir ha la yeelayo shaqaad noocaas oo kale ah. waxaan kusoo koobayaa waqtiga nagu celiida ah istiraatiijiyad cusub baa hadda soo baxayso oo markii ugu dambeysa xataa xalay laga dhawaajinaya in la sameeyo guddiga amniga ee degmada oo aan gudoomiyaha degmada iyo maamulkii degmadii iyo hay-adii nisa meesha ka joogtay xubnaheedii iyo booliskii degmadaas ka joogay iyo hay-adihii kale in laysku xero mid ay noqdaan oy adiga dhan isu yimaadaan oo markaasi amniga ka wada shaqeeyaan ayagoo bulshaduna qayb ka tahay taa markay timaado waagi hore ma jiri jirin wax la yidhahdo la xisaabtan dabcan shacabka xitaa hadduu xogti keeno mararka qaar waxaa yaaba meesha inaan laga sii qaadin oo aan dhab iyo xaja laga yeelan waxaan usaab ahayn askarigii oo cid la xisaabtamayna san jirin madaxdiisuna aysan oranaynin xogta lagu keeno xagee ku dambeysay hadda laakiin waxaa moodaa wacyiga inuu isbedelayo oo maamulkaasna aan aan aaminsanahay haddii la sameeyo guddigaas amniga ee degmada wax taban inuu ka tagi karo dabcan abaabkeeda waa figaa waxaan rajeynaa mar dhow in ifaalada la arki doono waa tahay waa tahay korkaanka waxaa usoo amray in weydiiyo cabdullahi waa weydiin doonaa wakti hor waan hayaa magaalada muqdisho amni ee ka jira horumaraa ka jira saan la socno markii shaawa laga saaray dad badan oo qurbajoog ayaa wadanka yimid meelo badan ayay ka fureen oo oo oo weerarkii ugu dambeeya laba lagu qaadanaa dadku intiisa badan waxay aaminsan yihiin ama ay muuqataa inay diidan yihiin horumarka iyo isbedelka iyo amniga ka jira wadanka sidee loo arki karaa arrintaas ama looga hortegi karaa inaan dadku aan liid jirin oo oo muqdisho laga dhigo meel laga kala carro
horta waxa waaye dagaalkan dhuumaalaysiga oo maaragtay ay oo cadowga uu soo dhuumaalaysanaayo argagixisada meel kasta ayuu ku jiraa oo sababtaa waa arkaysaa baris oo maaragtay madaxweynahooda stadiumka uu ku jiro ayaa lagu weeraray oo toddoba weerar oo sixxiga ee maaragtay ay maaragtay ay ka dhacday dhumaalaysanayaan waa run laakiinse maanta waxaa ilaahay mahaddiisa maaragtay in oo shacabkii iyo urada bulshadii iyo muxuu ahay dadka soomaaliyad oo dhan ay ku dhiiradaan inay maaragtay aadaha ammaanka maaragtay ay kala shaqeeyaan qaabka ugu habboon ee maaragtay ee looga hortagi kara muxuu ahay cadowgaas looga hortagi karo marka waxaa looga hortagi karaa dadweynaha naftigooda inay is abaabulaan oo ay soo sheegaan oo hay-adaha ammaanka ay soo sheegaan waa hay-adaha ammaanka haddii la yidhaahdo meeqee magaalada muqdisho percentage ay ka yihiin xataa one percent ma dhan saddex milyan oo qofood markii one percent maaragtay hay-adaha ammaanka ay ka yihiin waad garan kartaa culayska ay leedahay iyo iyo duruufaha maaragtay dowladayna haysto oo cadow gudaha iyo cadow dibadaaba maaragtay uu joogo maalin kasta maaragtay uu dacayada uu ku fidinayo si uu dowladnimadayna u daciifiyo oo aan square one aan war kasta aan maaragtay aan iskaga daba wareegto dowladda iskaga daba wareegto marka shacabka soomaaliyeed waxaa kamida ay amniga ku gaari karaan waxa waaye markii sovereigntigooda iyo midnimadooda ay soo ceshtaan waxaanan leeyahay waxaa kaliya amniga lagu gaari kara waxaa waaye ummad heshiisa dalnimada iyo qaran madax bannaan marka
runtii waxa weye waxaan isleeyahay ee wada shaqayntu waa muhiim inay bulshadu yani iyo yani hay-adaha amniga ay wada shaqeeyaan haddii aan wada shaqaynin jirin marka amnina lama sugi karo cadowna lagama hortegi karo arrimaha noocaasa marka waxaa la rabaa qofku inuu u aamino horta askariga shaqaynaya yani inuu isu arko qof bulshadii u adeegaya oo adeego ah inuu sidaa isku arko yani wanaag inuu ka shaqaynayo isu arko ilaahay jirkiisa ugu shaqeeyo qoraxda uu taagan yahay ajir buu ka helayaa cibaadi u noqonaysaa arrinkiisu hadduu dhinaca marka waxaan kula talinayna inay sidaa askarta laguna wacyigeliyo adeegayaal bulshana isu arkaan bulshadana waxaa habboon qofka kuu adeegaya waa la ixtiraamaa cidda ku adeegeysa inaad ixtiraamto shaqadiisa aad ku ixtiraamto yani soo dhoweyn iyo waxaad u sameyn karta aad u samayso ayadana sharcada islaamku sidaas bay qabtaa oo lays ixtiraamo labada dhinacba lays ixtiraamo horumarkan dalka iyo iyo wanaagaasna waxa weye waa waan ogsoonahayo qolooyinkan ama alqaacida unisba sheegta ama yani nooc magac kastay lasoo baxaanba mar walba horumarka way kasoo horjeedaan in wax ay dhibaateeyaan oo meediihu oo buumbuusho xataa ayagu waxyaabahay danta u arkaan ayay tahay in la sheeg sheego waan joognaa wey macnaheedu waa sidaas marka cadowga noocaasa anigu waxaan aaminsanahay in laga adkaan doono waana laga adkaaday adkaysi inay bulshadu muujiyaan gacmaha laysqabsado ilaa sida uu sheegaya agaasimahuna ilaa xaafad ay noqoto hoos loo dejiyo amniga hoos loo dejiyo ilaa kontonka guri iyo wixii lamida halkaa ay noqoto dadku iska warqabo iyo islaamka unagu tirtirsiinayo in dariskii laga warqabo laysu naxariisto haddana waxa weye haddii iska warqabka waxa weye amnigayaa soo gelaya واقع هذا مستحي gudaharintaas ayaan kusoo gabagabeynayna daawadayaal barnaamijkii kulanka toddobaadka toddobaadkan waxaa batay walahay oo igala qayb galay korneel cabdullaahi cali macow agaasimaha macadka amniga iyo cilmibaarista soomaaliya iyo cabdilxakiim maxamed haadi agaasimaha darasiinta degmooyinka gobolka banaadir iyo sheekh cabdullaahi axmed garuun oo ah xildhibaan hore haddana ah la taliyaha wasaaradda warfaafinta ee dhinaca arrimaha diinta dhammaantiin waan ka mahadcelinaa sida barnaamijka nooga qayb qaateen inta aanu barnaamijka mid lamada dib u kulmi doono waxaan ku dhaafayaa sidaas oo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aada u mahadcelinaa
So